bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsansiin haytolame baa ku mid ah gudoomiyaha wararka saxufiyiinta koonfur galbeed oo taasiye tiiraanle usandire eeladii usa ku dhamaday wariye cabdirasaaq aadan aqoosle ayaa xaleeyaa ka dhamaday magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle oo ku hadalay sababtay isbedelka badan lankasameeya maamulka gobolka hiiraana qaar ku mida dadweynaha ka dhaqa magaalada baydhabo abasho ku muujiya ay howlaha burburinta dhismooyinka wafda uuse hogaamiyo madaxweyne xaaf oo ka wajahan gaalkacya gudoomiyaha gobolka banaadir waana eeduqa magaalada muqdisho oo isbedel ku sameeyay maamulkii degmada howlwadaaga gobolka banaadir wasiirkii hore amniga oo ku jawaabay hadalkii ku weerinisa gudoomiye yariisow oo dadka degan xarunta jaamacadda geheer use ka ambaray intii osku kubhana jarmalka oo soomaaliya ku taageeraayta dhiniga walbarashada nisa oo qandaraasa malaayiin doolare use sahay wasiirkii hore hor istaagtay gaboon oo laku abshaqabo intii dagaalo sokeeyo ku bilowdan kuriya aadiisa ka dilaya maraykanka daadad dadka dhamadan oo ku dhihi jasiiradda ka taala dalka talyaaniga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
intaasay dhegeysadeen may bahaan qodobadii warka kadoorkoronaatana ka dhawaada warkii oo faahfaahsana qaar ku mid a dadweynaha ka dhaqa magaalada baydhabo ee cabasho ku muujiyahay howlo burburinta ee ku dareera gudaha magaalada baydhabo cali koronta ayaa warkugnin faahfaahiya waxaana ku mid a dadkii degan xaafadda wadajir iyo waliba iyo awaad ku muujiyaayana maamulka gobolka ee aan qaabilsan jid dhisowka magaalada baydhabo xarinta kumeeldeerkan ee maamulka koonfur galbeed soomaali haddaba maruna boogasho kasaani iyo weliba kula kulanay waxaana ku mid a dadka degan xaafadda wadajir ee sida tooska aan saamayti biyowka jidka cabdullaahi eedin weliba uusoo ka midaya dadka saamayti jid biyowkan wuusoona sheegay in gurishay nuskoo dunsinya haddana taaseta musqul koldhowlay laqodi yeena ku dunsanta weliba uuse eray weliba iidan kuxumaa in maamulka si gasabe welgelinlaan burbur iyoonay baldoosdaynin lukoyan laakiin weliba hadhawaayay biyowka jidka iyo bilicda suuradale ee beledka nasuub yahay walow ana saameyn weyn iyo waaldati in maalintatay nuskooba iyada gota iyo eray
maxee banan nila biifade kolley gina umuto dhawa anfacaas may balsadaanay inoonanindig horta faylahay inigoo horeylaninka dig hatana jidkii gurya hoob hagalinalanin sheego unananku guurin weli musqule weli onay taway kinteeba gurigi galiba lanin sheego laninga daay makiinalelaninka dhoonya horta iyada eeda macnaa ama walaagalasinka gale saas oo kale jimiili siyaad cabduliya iyana weliba ku midata dadka sida tooska ee saameeyey biyowka jidkun ee xaafadan howlwadaaga weliba maama jimiili sheegtay saameyntan ku kuwaaladii in iyo kow kuwata tubidii owlaada agoonta ee biyo ku waraabayeen i iyada meedidan hayna jidlaha martii hadduu ogoonha gabna ogoontan qabna biyo kugoonyin mayla raayaysu madii oo kugoonyin kubacdi geegsha oomangna shalay oogni geesha oogni xaafadinu ka dhalina degangna ilaakin leerma lee maama jamiila oo hadasha sii wadatay yaa marnamaad weliba iyada ertay miilun waa xero midla tiri hoba dhibaato yar ku dhiidana dadka xaafadda ay magon yeerti maama jamiila dad oo ajnabe eh oo amazon ee degan amazon saytow haddii mina labaatan meeli oo inshaag xamar zoob camal jildi kasuubi amazon dun oo micnaa inti oo baawurti amazon di baawur hore inti gala saameyn eed unweldangani suubsadaas xaafadan howlwadaagya weliba yeetaa xaafad qaaraamiye isla mar ahaantaasna dadka degan iyo on badan yiin ciidamo gudoomiyaha saxufiyiinta koonfur galbeed yaa taasiya indiri eheladii ay usa ku geeriyooday ilaa igna hareysa weriye cabdirasaaq aadan qoslay maxamuud gaabsha ayaa warkugnin faahfaahiye
ilaang naaraysaa weliba halay magaalada muqdisho ka amuudaye wariye cabdirasaaq aadan qoslay oo ku tirsanaaye tv-ga kalsana cabdirasaaq qoslay yaan amuuday hanuunha boode oo ahlay waqtigii dhehe waan weliba halka aasaya dulaalka magaalada muqdisho ururka saafiyiinta qaranka soomaaliya nusij iyo koonfur galbeed soomaaliya s y h iyo taasiin diranga dhammaan qoysaskii iyo saaxiibadii saxaafadda soomaaliya usukubahi mudiin xasan maxamed xusni gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka saafiyiinta soomaaliya waana gudoomiyaha saafiyiinta koonfur galbeed usoo ka hadlayay afsho iyo weliba ustaasiin diraya geeridii kakoyti ilaang nahrisa wariye abdirasaaq qoslaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun anoo ka hadlo magaaga ururka saxafiyiinta koonfur galbeed iyo kan guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj weliba ku taxsideena dhimashadii kakoyti hamiinkii xalay ilaahay naxariisa wariyaagii caanka ahaa cabdirasaaq aadan qoslaaye oo madendamboyti usaata la shaqeeyay telefishinka calson xaruntiis magaalada muqdisho cabdirasaaq aadan qoslaaye weliba hay weriye runtii muddo waxaa ku shaqeeyey gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye oo sanadoogii inkada dambooy walaa kudambooy labada kun iyo tobankiina shaqadiis aan wareejistay dhiniga iyo magaalada caasimadda ee muqdisho meelasay oo runtii warbaahine shalduun usa cabdirasaaq aan kula shaqeeya jari xalay xanuun deg deg ah ka booday iyo la sheegay intiisa magaalada muqdisho ka dhamaday sidoo kale muudiin husni oo warbaahino badan iskala shaqeeyaan ayaa weliba usu ku hadlaya walaa usu ku kasabo wariyaguna
cabdirasaaq ka shaksi ahaan muddo kasiman afar sano iyo weliba anuusa ku wada shaqeynay shabakada warbaahinta shabeelle ee magaalada muqdisho runtii dabeecataan iyo lanwayahay shaqadiis runtii si eeda ku adag oo hami weyn le runtii isbedel weliba lana inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun muhiimadaan ole haytay runtii ka saxafiyiin koonfur galbeed han iyo ka guud saxafiyiin qaran han ku taxisideena dhimashadii xalay kakoyti ilaahay naxariisa wariyaaga cankahay cabdirasaaq aadan qoslaaye saas oo kale qoslaaye ee warbaahineedu iska shaqeeya wali kumid ahaa idaacadda warsan wakiil wareed muqdisho waagii afgooye oo kale idaacadda warsanay saas oo kale ku tirsanay marka lanwalihaay meelasheeda duunha mari
wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha eroo hirshabeelle ayaa ku hadalaya sababta isbedelada badan lanka sameeya ee maamulka gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi iyo faahfaahinta warkuun beledweynaha ku diri wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa waxuu ka hadlay sababta mar kasta isbeddel loogu sameeyo maamulka gobolka hiiraan hiiraan waxaa dega qabaa'il aada u fara badan oo kala duduwan ayaa dego qabaa'ilkaasna dhammaantood xildhibaano ayaa ka jooga sagaashan iyo sagaal xildhibaan ayaa joogta oo ma aragtay intooda badan ay hiiraan ay ka yimaadeen xildhibaan kastaba beesha uu ka yimiday waa ku dhegan tahay oo waxay ka rabaan ma aragtay in waxaa laleeyahay xiladaa loo dira in xulkeena la rabaa hiiraanna waxaa waaya meel dow weyn ay ka shaqeyso oo xilxilkeeda ay badan yihiin ma ahna in yaroo kooban waayo marka culeyska ugu weyn wuxuu horta u naga haystaa waa bulshada na haysata lafteeda ayaa culeysku ka jiraa culeyska waxay soo saaraan xildhibaanada xildhibaanada marka culeyska ay soo saareen xildhibaanada wasaaradda ayay soo saareen culeyski nin la arkaba waxaw wuxuu leeyahay aniga qofkaanaan wadaa waxayna u kaliftay marka ay kalifaysaa in qof shalaxi loo dhiibay oo ilaa iyo hadda aan maaragtay wax looga qaado weyn aysan jirin ay macquul tahay in inta uu shaqaynayo xataa xuquuqdii ou lahaa inuusan helin in haddana maanta xilka laga qaado asbaabta kalifaysana waa shacabka shacabku waxay xooga saaraan xildhibaanada xildhibaanadana annagay xoogana saarayaan dowladeennu waa dowlad baarlamaaniga waayo marka haddii xildhibaanadu wax ay ku dhigaan wasaaraddu ma dhihi karto maaragtay ma yeelayno haddii la yidhaahdana wada shaqayntaa xumaanayso marka sidaas darteed waxa maaragtay xilalka qaadida faraha badanna waxa keenaya waa xildhibaanada oo ayagana culays uu ka saaran yahay maaragtay xagga xagga beelaha waxaa waaya xildhibaanada oo dhinaca hiiraan aaday u fara badan yihiin dhinaca shabeellaha dhex xildhibaanadiisu waa ka yaryihiin kuwa hiiraan mar uu ka hadlay farqiga u dhexeeya mas-uuliyiinta gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka xilaalka laga qaado ayaa waxa uu sheegay dadka la bedelo oo laga bedelo meesha la yidhaahdo shabeellaha dhexe inta badan baraha bulshada looma isticmaalo laakiin hiiraan cidda xil laga qaada ama cidda loo dhiiba isla marka facebooka la dhigaa marka farqiga labadooda ku jira oo midna dadka tusaay midna aan la arkayn waa la bedelaa kuwan laftooda inkastoo ay kala daran yihiin laakiin waxa baraha bulshada lama dhiga inta badan shabeellaha dhexe isbedelkiisa wax aan madaxda sare aysan ogeyn lama magacaabo markii la keeno oo codsiga uu ka yimaado xildhibaanada waxay u badan tahay marka ugu horeysa inay kasoo bilaabaan madaxda sare oo aysan wasaaradda ka bilaabin marka agaasime ama biyatooni aan madaxda sare ogeyn lama magacaabo warqadaha aan qornana waa ku caddahay in xildhibaanada iyo madaxda sare labaduba ay wada ogyihiin marka hal qof oo wasaaraddu maagto iyadu magacawda ma gobernatoorahana waxaa waaye waa gobernatorahaygiio aniga inaan iska daba hadalno wax maaragtay qiimaah iyo wax macno ah oo ay samaynayso ma jiraan laakiin waxaan ku caddaynaa in cid kastaba xilka laga qaadaayo asaga kii ka horeena waa laga qaaday ka horna waa laga sii qaaday asagana horaa looga qaaday haddana markii ay ku timaado wareeg u socdo waa laga qaadaa cid kasta oo kursi ku fadhido oo oo dikiree ku magacaaban xilka waa laga qaada waana loo dhiibaa waxa uu codsi u jeediyey shacabka ku nool gobolka hiiraan asigoo ka codsaday in ay dul qaataan isbedelada tirada badan leh ee lagu samaynayo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan shacabka reer hiiraan waxaan si gaar aan u leehay waxaan idinka codsanaynaa culayska hadda aniga aan sheegay iyo kuwo kale oo aan afka ka dhowra oo aana sheegeyn inayna saaran yihiin inay ogaadaan laguna tixgeliyaan aynana ogaadaan wax gaara oo ayaga dana oo laga leeyahay haba yaraatee ma jirto inaan maalin kasta wax bedelna anaga lafteena waana dhibe oo kuma faraxsanin laakiin duruufta iyo wakhtiga ayaa ayaa keenay insha allahu tacaala waana laga bixi doonahay waxaan leeyahay ayagana adkayst bashir cabdillah cusmaan radi warsan bardumiya
cabdulaahi ismaan ayaa kaashay jarmalka ayaa soomaaliya ee ku taageeraasa dhiniga walbarashada dowladda jarmalkiiyo sheegtay inti soomaaliya ee ku taageeraasa walbarashada gaar ahaana waaxda farsamada iyo weliba xirfadaha la ka shaqayso maadaama biyayaartii soomaaliya iyo tato hataa ku kabsada ayta dagaalo sokeeya oo la degaya dhiniga walbarashada jarmalka ayaa mayba ay sheegtay in tioka kalsooyiga kulamadii oo dhiniga walbarashada ah gaar ahaana xirfadaha laka shaqaysta oo ay ku qeyb qaadan doonaan si hankukabata soomaaliya dhiniga walbarashada dowladda jarmalka ayaa dekadii mayba ay barwaaqaysdana oo ku faa'iidaysana tababara xirfadaha lanka shaqaysta oo taasay oo lamid ah safiirka jarmalka anfadhiya master aneda gender iyo mayba uusa taageerada tababarta jarmalka uusa ka taageeraayaan uusa laka sheegay intii diirasa ilaa shan milyan sidaas lamid ana midooda yurub uusa garow sidii anti siyeed milyan uusa ka dara si soomaaliya lanku badbaadiya tababaro badana nisa ayaa xakiiday qandaraasya malaayiin doolare oo markaasi ay usasay wasiirkii hore amniga ayay denis ayaa sheegtay intii roojida gee qandaraas malaayiin doolare oo kabaxaya sanadihii lahadhaafi warkan ayaa kubahiyay taliska nisa ayaa saas oo kale laka sheegay anti qandaraasyadan ah la xakiye usasaxi wasiirkii hore amniga islamarkaasina lan gudbi anti dhowrka guud ee qaranka nisa iyo mayba ayaa xakiidaya waana gudbiday hantee dhowrka guud ah ee qaranka qandaraasyo malaayiin doollara dhan oo ka baxaya sanadihii lahadhaafay maybanaya saxiyana wasiirkii hore amnigaasi markaasi usambaaro aan aan ku gudbiya hay-adaha quseeya iyo erya warkana iyo xakubaya hay-adda lankabaahiya waa barta twitterka ee nisaab meeladhugun sidaal warkaas kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo gaboonyaa laku absaqabanti ee dagaalo sokeeya ku bilowdan hogaamiyaha mucaaradka dalka gaboon china bing ayaa maybowsa markale ka-an dooday intii isu guulaysadee doorashooyinkii laka qobaday sanadka lamada kun tumiilate xilla madaxweyne ali bango laka dabibaha isbitaalka yaala dalka dibadiisa marisla hadal ayaa magaalada liberevela iyo master bing maybowsa dadkaanka baaqaya anti iyo adkaada doonshal qiibsanaanta iyo kumidooban guud ahaan danta guuda mayban uusa sheegay intii mowqifkaasi usahay ka uusa hambanikiya doorashada lamada kun tumiilate mayban uusan taas ka daray intii uusa iyo qof ka guulaysaday codkaanka badan ee doorashada dibadbaxyo dhiikadeedahan ayaa dalkaasi ku dhihi gadaal markii madaxweyneha bonga laka dhawaaqay intii uusa hadi waana sidaasna uusan badan aytay intii isku guulaysada doorashada masar bonga ayaa qoosiyey mayba dalka galbeedka africa kiyaala iyo kataliyana konton sano usa kutali ah konton sano oo lahadhaafiye oo haddana laka daawayaha isbitaalka ka yaala magaalada riyaadh ee dalka sacuudiga koriya ayaa aadiisa ka dilay maraykanka saraakiil ammaanka gobolka florida ee dalka maraykanka ayaa mayba koriya toban iyo shan jar ee maraykanka uusa ka eedayana hantii aadiisiisa ka dilaya dooda ku dhalatay dhibo imtixaanaadka iskuullada usashaaniya koriika yala ka eedayay dilka aadiisa yalaka magacaaba iyo grega jeriya ramos miila aadiisa isodilana laka magacaaba ayaa jaila waana jartii afartan iyo lisana murun dheer kudiba ayaa aadiisan gaan qaaday maadaama sida dadka deegaankii haqiijiyeen aadiisa marwelbi hayti to adag oo anaanadaasi kuriika maybana weli dareeraha baaritaana ka edan walaa sababay falkadilka sida booliiska valencia ee gobolka florida iyo sheegaan maybana sheegaan anti iskuulka si dhaqsay usan ku laabiday kuriika laabashadiisna aadiisius ka canaanatay balse usan gacan qaaday sida booliiska dadka deegaanka iyoon sheegaan daadada dad kaleya jasiiradda ka taalla talyaaniga ilaa toban qofood oo sagaala ku mid ay isku qoosayeen ayaa ka nimadan daadada kuqubadiya duufaantii qabsatay talyaaniga kolsi horeysi meydadka dadka dhamadana ayaa laku helay magaalada beremo oo ka taalla jasiiradda koonfurta talyaaniga ee siliya saraakiil ayaa badbaadiyahayan jasiiradda iyo maybaayo sheegan antay baaritaaniya sameeyeen daadadka iyo ku warheleen antay reerka sagaalka ruuxa iyo dada daadadkii oo qaadeen xitaa awlaadya reer iyo ka jareen warkii dhegeystayaal isin kula socotay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo antaninka dhunye